halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadamnimada
deegaanada waxaa ka mida jaras baaleeya ka mida sireed bishaa ka mida ceelasha biyaha ka mida hadda daarusalaamtaasaan kuu sheegayaa ka mida waxaa ka mida een, galbeedka magaalada muqdisho kale een, meelo ogtahay magacyo oo iska yaryar oo dadku waxay iska leeyihiin maaragtay sida access controlkii hore oo maaragtay oo dhinaca maaragtay balcad adiga muqdisho agagaaraheeda inta la dhihi karoo dhan dhinac walba ha ahaatee dhinaca oo maaragtay oo oo dharkeenley oo kale agagaaraheeda oo kale meelahaas deegaanadaas muqdisho iyo agagaaraheeda oo dhan kulli mid aan la tegin lama arko kulligood waa wada tagnaa magac kasta ha lahaadaan marka wax gobolka banaadir ku eg miya mase dhinaca shabeellooyinka oo kale weeyaan meesha aad ii sheegayso Eh, shabeellooyinka xiriir ay la leedahay labada dhinacba hadda dhinaca afgooy oo kale markii la aado eh, badanaaba eh, Af- ceelasha biyaha markii lagu yidhaahdo maogtahay iyo lafoole iyo xaawe cabdi iyo waa tagnaa waa shabeellooyinka maogtahay dhinaca oo shabeellaha kale dhinacan kale oo markii la aado eh, balcad iyo afgooye basroo kale hadda maalindheedu waa tagnay sidaas oo kale maaragtay iyo degaamo ka sabsokeeya marka meelahaas oo kale waa waa tag tagnaa shabeellooyinka waa tagnaa dhinaca wixii muqdisho iyo shabeellooyinka u dhexeeya iyo muqdisho agagaaraheeda wixii ahaan hadda u badnaa midda kale saddexdii biloodba meelaan maaragtay awoodda saarnaa saddexdii biloodba saddex saddex bilood saddex bilood war qoraalka iyo waxbaan aruurinaa saddex biloodna maaragtay daaweynta iyo wixii aan u aragno maaragtay inay maaragtay susceptible ku yihiin maanta in maaragtay loo gargaaro oo daawo la siiyo waxaa saddex saasaan ukala qaybinaa saddex bilood oo qoraal iyo research aan wadno iyo saddex bilood oo maaragtay aan daaweyn iyo waxaas aan dadka siino waa waan garta marka hadda daaweynta aad wadaan oo xoolaha aad s- u samaynaysaan goormaad bilowdeen saddexdii bilood oo lasoo dhaafay oo waxa waaye waa soo wadnay hadda bishan hadda haddaan rab- ra- dhammayno ciidanka rabbi ka dhigo waa waa gebangebaynaynaa hadda bishan ay noogu eg tahay hadda shan iyo tobankii bis ay ka dhiman tahay meelahaas ay noogu eg tahay hadda waan ku dhammaynaynaa wixii ka dambeeya haddana waxaan rabnaa inaan researchka iyo aruurino maaragtay qoraaladii iyo gobolada iyo inaan dib u aadnaan rabnaa haddana tirada xoolaha aad daaweyseen ma imisa wallaahi walaale markii aan kuu sheego tirada xoolaha aan daaweynay hadeer buuggeeda hor yaallo laakiin hadda saddexdan bilood oo hadda aan wadno maalin dhaweed waxay noo maraysay een, hadda dib aan u fiiri doonaa laakiin maalin dhaweed waxay noo maraysay inta aan daawada siinay xoolaha oo aan gacanta ka siinay ama sharoobo aan siinay ama cirbad aan siinay lix kun oo neefaan marsiinaynay maalin dhaweed saddexda bilood oo aan soo wadnay iyo hadda bishaan inta ka tagtay adiga lix kun iyo jajab aan maalin dhaweed aan marsiinaynay xoolaha waxa aad ka daaweynayseen waa cudurro noocee ah xoolaha xoolaha soomaaliya horta ilaahay mahadiis aad waxaa u muhiima xoolaha soomaaliya horta way caafimaad qabaan way fiican yihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol cudurada oo khatarta xoolaha soomaaliya ma qabaan way fiican yihiin oo dhinacaas way ka fiican yihiin laakiin xooluhu bani aadamkay la mid yihiin way jiradaan way xanuunsadaan anna runtii faraa iska jiro dadku waxa waaye way ku imaanayaan neeftan waxay ku leeyihiin qandhaan naga hayso waad ka dareemaysaa waad arkaysaa Eh, barasaytkii aad ak- arkaysaa oo ectobarasayt iyo endobarasayt labadiiba isagiyo u kala baxsan aad arkaysaa oo xoolihii maaragtay oo shilintii oo kale iyo maaragtay salaydii oo kale adiga waxyaabaha noocaas oo kala respiratory disease waxyaabaha la isku yiraahdo oo dhan oo xoolihii aad ka dab- ka dareemaysid oo pneumoniadii ay ka mid tahay adiga cuduradu macnaha way iska badan yihiin laakiin cudurro oo khatara ma ahan oo waxa weeye kuwii khatarta ahaa way ku soo gudaali karaan laakiin xoolaha soomaaliya ilaahay mahadiis aaday u wanaagsan yihiin boqol kiiba boqol cudurro khatara ma qabaan laakiin cudurradaas kale oo barasaytku keeno oo bakteriyadu keento waxyaabahaasa iska jira oo maaragtay de waa bani aadamka oo kale xooluhu way jiradaan ma ee sababta daaweynta hadda keentay maxay tahay marka ma xoolihii baa jiran mise waxa weeyaan daawooyinka hortag baa la siinayaa haddeer oo kale waxa weeye daaweynta ugu midda ugu wanaagsan oo hadda xilligan oo kale laso xilligan xilli xagaaya waaye xilli qabowbaa waaye oo maaragtay xoolaha qabow aad u daran iyo dabaylaha ku dhacayso marka waxa weeye barasayt oo kale iyo wixii uma adkaysan karaan maadaama xoolaha soomaaliya waxa weeye xoolo guryo u dhisan yihiin oo saamam ku jira ma aha waa dadku waa dad iska xoolo raacata qabowbaa xoolaha ku dhacaya Ee, cuntadii way iska yartahay immunitygoodii xoolihii waa yaraanaya oo tabaryariya iska imaanaysa mise marka si tabar ay u yeeshaan oo maaragtay daawadii ka hortag ay ugu noqoto cudurradii ay ka hortagna ugu noqoto wixii markaas jirana ay uga bogsadaan ayaa loo siinayaa xilligan oo kale oo qaboodaha xilliga ugu habboon oo xoolaha la siiyo in la daaweeyo oo ka hortag iyo nooc walba loo siiyo waa xoolaha marka daaweynta aad siinaysaan oo kale ma baaritaan baad ku samaysaan oo cudurka xoolaha hayo waxaad ku ogaataan inaad baartaan mise calaamado unbaad ku qiimaysaan markaas baad daawada siisaan labadaba waa isticmaalnaa neefka haddii aan ka shakino oo isnidhaahno neefkaanu ama maaragtay cudurkiisa sii xeel dheer yahay baaritaan waan helaynaa oo rag professionaala oo laabaha noo joogo wixii aan dhiigaan ka qaadnaa waan soo baarnaa midda kalena waxaan isticmaalnaa any sign or any defect oo xoolaha ay calaamooyinka ama calaamadaha ay ku yeeshaan cudurradu ayaan isticmaalnaa dad aqoon u lahaanahay oo in badan maaragta kasoo shaqaynayay iyo dad professionaal oo jaamacada ka baxay oo waxbartana in badan soo shaqaynayay marka cudur kasta oo neefkan ku yimaada ama baraside ha ahaado ama bacteria ha ahaado ama fangas ha ahaado noocuu rabo uu kusa leeyahay muuqaal ahaanna waa waa u fahmi karnaa oo maaragtay dhinacaasna waa isticmaalnaa wixii shaki naga galo isnidhaahno waxaan amay saas iyo saas yihiinna laabaan helayna buux waaye wadanka waxa waaye waa dad wax yaqaana jooga neefka sideedaba haddii anag uu ilaahay noo qadaro neefkaas inaan daaweyno saddex jeer wax ka yar maba maba maba la fiirinaba neefka inaan saddex jeer daawada aan gaarsiino inaan afar jeer u gaarsiino inaan shan jeer u gaarsiino maahane hal mar neefka inta la duro ama sharoobo la siiyo in laga tagaa wax macnahay samaynaysaa maba jirtaba waxawaaye neefkaas macnaha waa la joogtaynaa waa korneernaa waxyaabaa kusoo kordhay iyo qoraalan ka samaynaa marka waxa waaye ma maba maba ka tagnaba inta hal mar durno kamaba tagnabaana waa joogtaynaaba marka xoolaha hadda aad daaweynaysaan ma dhammaan noocyada xoolahay isugu jiraan mise kuwo gaar ah baa xanuunahayaanoo daaweynaysaan bishaan hadda shan iyo tobankeedii dambe waxaan wadnay maaragtay ariga arigaan u badnayn arigaan u badnayn sida macnaha aad aragteen beejka usoo dhigay oo kale ariga ayaan u badnayn marka lo-d oo kale hadda kuwo oo berito kale iyo noo ballansan asbuucyada soo socda oo lo noo ballansan yihiin waa jiraan inaan maaragtay dhinaca lo-da u leexano geela waxawaaye waa maasha allah gobolada meelahaas adiga waxyaaba laga sheeg sheegaya laakiin hadda gobolka banaadir iyo agaarihiis hadda faamamka ku yaalla waa kontaroolnay waa fiirinay aad baan u fiirinay maasha allah boqol kiiba boqol waxa waaye waa aad u caafimaad qabaa u fiican yahay xagga geela laakiin lo-da iyo ariga iyo waxaasaa wax ku jiraan marka lo-dana asbuucyada soo socdaad arki doontaan beijka iyaad ku arki doontaan haddii alayiri ha waaya marka wax talooyin ah oo aad siisaan xoolo dhaqatada miyaa jirto waxaan ku baraarujinaa oo si weyn aan ololo ugu wadnaa degaamada ay joogaan oo xoolaha ay ku dhaqdaan waxyaabaha xoolaha dhibaya inay iska ilaaliyaan sida bacaha iyo lafaha maaragta banaanka iska yaala oo cudurada usoo raacayaan lafaha inay iska duugaan bacaha inay iska duugaan waxaas oo dhan ay iska dugaan aad iyo aad ololo waxaan ku wadnaaba dhinaca bacda iyo las ka dhan ah oo dadka aan siino oo talooyinaha jira oo aad iyo aad maaragta aan ugu baraarujinay halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada